mudan ayaa limarweydin sanatarada sharafta badan maanta waa maalin weyn aan dhidibada u taagnay tiir ka mida tiirarka ay ku dhisan tahay dowladnimada oo ah ansixinta sharcigan ay ku dhismi doonto hay-adda nabadsugidda iyo isdoorka qaranka waxaa guul u soo hoyatay golahan waxaa guul u soo hoyatay qorshaha dibudhiska dowladnimada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo maanta haysta hay-ad ku dhisan sharci kaasi oo ilaalinaya xuquuqda asaasiga ah muwaadiniinta soomaaliyeed mudan ayaal iyo marweyn sanatarada sharafta badan waxaan soo dhoweynayaa oon aadna ugu faraxsanahay doodii qiimaha badnayd ee idin dhex martay muddadii aad ka doodayseen sharcigan oo sanatar kastaana u cabiraya fikirkiisa sidii bulshada uu matalayo uga ilaalin lahaa in sharciyada golaha maraya aanay noqon kuwa dhibaato loogu geysto shacabka uu matalayo runtii waxay ahayd dood caafimaad qabta kala duwanaanshahuuna waxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda waana horumar aad anigu ammaanayn mudanayaal waxaan aada uga mahadcelinaya kalsoonida aad siiseen sharcigan waana sharcigii ugu horreeyay hay-addu yeelato muddo konton iyo saddex sano kadib ammaanta waxaa iska leh golihiinna sharafta badan waxaad dhaxal uga taagteen da-yartaa soo koraysa oo idinku xasuusan doona sharcigan wasaaradda amniga gudaha waxay idiin ballan qaadaysaa inay si dhow ula shaqayn doonto golahan sharafta badan waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa guusha aan gaadhnay dhammaanteen golayaasha dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddidii u xil saarnayd sharcigan oo guddida gaashaandhigga iyo amniga oo runtii gaashaandhigga oo runtii mar kasta noo wacaysay marka ay qodobkii wax fahmi weydaan aan garyaqaano sharciyaqaanada u keenaynay oo juhdi badan geliyey sidii hortiinna u keeni lahayd aad baan uga mahadcelinay marar badan waxaan raaligelin ka bixinayaa hortiinna wax kastoo gaboodfala ah oo hay-adda magaca hore loogu geystay muwaadiniin soomaaliyeed ee dhibta loogu geystay magaca hay-addan raaligelin ayay ka bixinaysaa wasaaraddu waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu